ku soo dhacay duufaan biyo roob wadata iyo dabayl qabow laga bilaabo sabtidii haddan la soo dhaafay sabtidii iyo axaddii iyo maanta isniin maalinta saddexaad weeye waxay xoogga ku soo dhacay xeebaha bari oo puntland buu xoog ku dhacay in kastoo dhinaca waqooyina xataa uu gudbay laakiin jugtu halkaasay ku dhacday welina roobabkii way socdaan saadaashan waxay sheegaysaa ilaa arbacada soo socota inuu soconayo maanta oo dhan iyo biri oo dhan iyo saa dambe inuu soconayo warar badan baa maqan oo dhiman dadka dhibaatada weyni gaartay waxaa weeye dadkii reer miyiga xoololeydahaa iyo tuulooyinkii yaryaraa gaar ahaan meesha aad dhibaatada looga sheega dadka badni ku dhintay waa saddex geeska u dhaxeeya dangorayo iyo bayle iyo ayl sidii berigii bishii oktoobar roob noocaasoo kalea ugu dhacay xoolo badni ugu dhinteen telecommunicationka qaar baa go'an layskama warhayo dhimashada dadan hadda boqol ka yareenba hadda telekoobka laysku ururiyey laakiin meel walba dhibaatada waa jidhaa waxay noqon doontana waruma hayno waxaa ugu daray waxaa weeye nafaqa xumo baa hadda inta dhimatay ka sokow iloo dad baa xoolihii wada dhaafeen roobabka iyo biyuhuna aad bay u badan yihiin afar maalmood maantay ku noqonaysaa inta aan wax la karsan wuxuu ku bilaabay shuuxu jimcii buu ku bilaabmay wixii hadda xoola u hareenna ayaan daaq aadayn marka emergency baa waddanka hadda arrintaas darteed laga dhawaaqay waxaana la dhisay guddi la yidhaahdo guddiga xaaladda degdegaah oo iyo badbaadinta ilahay wax badbaadishay inta tabartoodaah dhibaatadaas hadda ay keeneen roobka qabow iyo dabeelahaas ka dhacay dhinacaas puntland ka dhacay welina aan joogsan ayaa lagu magacaabay waxaa lagu magacaabaa puntland disaster management and risco committee afka qalaad markii lagu sheego marka intaas usii qaata maxaa hordhaco guddigu wuxuu ka kooban yahay wasaaradda xiriirka caalamiga iyo qorshaynta ayaa madax u ah wasaaradda arrimaha gudaha oo degaamadii raacsan wasaaradda caafimaadka oo hadii baniaadamka daryeelkiisa iyadaba lagu ogaa iyo hay-adda musiibooyinka hadma intaasuu ka kooban yahay iyo wixii u gargaaraya dowladdu waxba hagran mayso wixii tabarteeda waa samaynaysaa wixii gurmad samayn kadhona waa samaynaysaa waddada lagama gudbi karo bal waddadaas dheer bay ku bixi doontaa wixii ay dirayso ama xag caafimaad ha noqoto ama wixii raashin la heli karo ama wixii la qaban karo waxba hagran mayno haddii lahay idmo dadweynahana waxaa laga codsanayaa inay waxba reebaan ka soo qayb galaan maantoo kale wey maanta loo baahan yahay sakadiina u niyooda haddii aad inaan sida kale aydanaan sadaqa u bixinayn dadkiina hantida haysta aakhirana wax geysta dadkiinan caawin oo intaasaan iyagan